tartankan orodada ee lonqobad iyo ardayda dugsiga badbaado ee degmada xarabsiya oo ah markii saddexaad oo lonqobada kaasoo lanka talgala inti la ka dhiirigeliya ardayda iskuulkaas olkubaradaas maadaama orodkusoo qeyb ku iyo caafimaadka qofka munaasabadda ardaydan ka bandhigaas iyo tartanka orodka iyo weliba ku qeybgalay madax ku-tirsana maamulka somalilan ah madaxda gobolka gabiley kan degmada iyo qeybashal gedisan ee bulshada uka horeyntii weliba meelisey ku hadalay maamulaha dugsiga arabsiyo usoona sharxaad ku biya muhiimadda lonqobod iyo tartankan weli kale uuse sheegay intii sii wada doonana dhiirigelinta ardayda dhiniga orodada waa markii saddexaad run ahaantii ee dugsiyada badbaada ay qabtaan tartan noocan oo kale ah laakiin tartankani wuxuu kaga duwan yahay tartannadii hore waxaa tartamayey labada dugsi oo ay ka kala socdeen taqriiban toddobaatan arday oo ka kala socda dugsiyada badbaado degmada arabsiyo waxay ku tartamayeen waxa weeyaan laba kilomitir iyo hal kilomitir dugsiyada dhexe waxaa ka socday fasalka toddobaad iyo fasalka siddeedaad sidoo kale waxa weeyaan dugsiga sare waxaa isugu jiray waxa weeyaan laga bilaabo kalaasyada foom oneka ilaa foom foomfoorka kolley haddii la tartamo waxa weeyaan inuunba ilaahay u qadaraa laakiin waxaan aad ugu faraxsanay ka maamul ahaan inuu barnaamijku si qurux badan maanta uu u dhacay oo arday walbaaba hibadiisa gaarka ah uu soo bandhigay saddexda arday ee ku guulaystay dugsiga sare aad baan ugu mahad celinayaa sidoo kale saddexda arday ee ku guulaystay dugsiga dhexena aad baan ugu mahad celinayaa waxaan aad aad barnaamijkaas inuu qabsoomo aan aad ugu hibeynayaa mas-uuliyiinta sharafta qaradarinta karaamada iyo waxa weeyaan xurmadda mudan ee wakhtigooga qaaliga ah uga soo horay gobolka gabiley iyo degmada arabsiyaba dambeyntii waxaana ku mid ay mas-uuliyiintii ku qaybgalay munaasabadda ardaydii kaalmo hora galeen orodkaasi biladoodla ku guddoonsiyaaya meelasay ku hadaleen iyoona dhiirigeliyeen ardayda ku qaybgalay tartankaasiya bulshada arabsiyoodna waxaan leeyahay iskuulka badbaado secondary iskuul waa iskuul tusaale u ah ciyaaraha degmada arabsiyood oo noo horseeday orodka hadday noqoto orodka oo aan ku dayanayno haddii aan la yidhaahdo bisha afar iyo tobankeeda ayaa degmada arabsiyood annagoo ku dayanayna wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaruhu orod degmada arabsiyood laga qaban doonaa haddii aan la yidhaahdo soo qayb galnay tartankii orodka oo ay qabteen badbaado secondary iskuul oo ay ka soo qayb galeen arday gaadhaysa toddobaatan arday oo ay kaalmaha hore ay galeen ardaydaasi markaa waa nasiib waxaan u helay inaan ka soo qaybgalo markii saddexaad u ilaahay caafimaad qab igu soo gaadhsiiyey inaan ka qayb galo tartankaasi oo sannadkan ah markaa waxay tartanku wuxuu ardayda wuxuu faa'iido u leeyahay xagga jimicsiga ee markii saddexaad dugsiyada badbaado ay qabteen aad bay ugu mahadsan yihiin run ahaantii wax la soo dhoweeyey haddii aanangu annagu talasom ahaan kolley mar walba waan ka qayb qaadannaa arrimaha bulshada iyo waxyaabaha kordha soo kordha magaalada kolley tartankan orodkana qaybteedii waynu kaga jirnaa deegaanada maamulka somalilan ayaa inta badan walibale ku qobadaya tartamada orodada kaasi oo kornanka qaado isdhexgalka bulshada iyo ardayda walkubaradaas iskuullada